degmada xeelbarde ee gobolka baaya ayaa la gaarsiiyey agab caafimaad oo loogu talagala xarumaha caafimaadka ee degmada si kor loogu qaado tayada adeegyada caafimaadka ee la siiyo bulshada deegaanka deeqda caafimaadka ayaa ka koobneed daawooyin agab caafimaad iyo agab kale oo laga maarmaan u ah in xarumaha daryeelka caafimaadka aas-aaska laga helo munaasabada wareejinta agabka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada wakiilo ka socda wasaaradda caafimaadka dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo qaar ka mid ah bulshada degmada ceelbarde gudoomiyaha degmada ceelbarde ee gobolka baay haadi siraadi ayaa ugu horeyn ka hadlay agabka caafimaadka ee la gaarsiiya degmada ceelbarde ee gobolka baay oo loogu talagalay isbitaalka degmada ceelbarde oo runtii isugu jirto qalabkii baalista sariiro altrasaundiyo iyo agabkii u baahnaa isbitaalka magaalada ceelbarde oo dibaahi weyn loo qabay waxaan u mahadcelinaynaa cid walba oo ka qayb qaadatay soo gaarista degmada ceelbarde ee qaabkiisa ugu horeeya gabdayaashii iyo karsdootay ilaa berbere ilaa denmark ilaa dubay intaas ka soo shaqaynayey waxaan codsanaynaa wasaaradda caafimaadka ee ee isbitaalka gacanta ku haysay waxa kelita aan u baahannahay waa jineeradii farsamo yaqaanadii qalabkaan aqoonta u lahaa inay noo soo diraan oo si rakabaadii iyo tababaradii u baahayay shaqaalaha xataa meesha jooga loogu loogu sameeyo dhanka kale qaar ka mid ah bulshada degmada ceelbarde ayaa ka mahad celiyey agabka caafimaadka ee la gaarsiiyey degmadaas dowladda denmark ee u saaxiibkeen ama walaalkeen ee kubajow xaaji cabdulaahi geedi dhaqana uu noo keenay waxaa kala qayb qaato waxaan halka nooga mahadcelino laba hay-adood kala ah east african development iyo hirdo oo ayad maxalligo deegaanka laga leeyahay ah marka waxaan leenahay maada idinka gaadho alaabtaa wayna soo gaadhay aniga waxaa soo infoobgareeyey gudoomiyaha degmada xalayto waxaa weeyaan isagana waa mahadsan yahay mar haddii mar haddii annagoo reer ceelburda isku duuban qalabkii isbitaalkii degmada ceelburda u baanaan kala tahaysan oo odayaasha dhaqanka ugaaska horka degmada ceelbarde ee gobolka baay ayaa ka mida degmooyinka fogfog ee dhaca galbeedka gobolka baay waxayna hadda u baahan yihiin adeegyo dhanka horumarinta ah